assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waana wanaagsan dadweynaha sharafka leh ee naga dhegeysanaya meel kasta oo aad ka joogtaan adduunka haddaba maanta khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira cali maxamed axmed oo ku magac dheer cali daacuun oo isagu jooga magaalada kampala haddaba cali waa siyaasi ku xeel dheer arrimaha soomaaliya oo hadda markaa soo cusboonaada aanu kala xirinno haddaba maanta wuxuu joogaa magaalada kambala cali kusoo dhawow madasha sig aad iyo aad baad u mahadsantihiin xilliguna waa wakti dambe waayahay iyadoo xilli damba aad iyo aad ayaanu kaaga mahad celinaynaa bal waxaad noo sheegtaa arrimaha kaso kasoo cusboonaaday natiijadii laga sugaayay baarlamaanka bismi illaahi raxmaani raxiim adeer heshiis siyaasadeed ayaa lagu gaadhay garoowe dabadeedna heshiiskaa siyaasadeed ee dowladda etoobiya ayaa ka ahayd damaanad markii dambena waa tii laysugu yimi xamar xamar haddii laysugu yimina qodob bay ku soo dareen nimana kan maamul goboleedyadu qodobkaasna wuxuu ahaa in baarlamaanka la geeyo absolutely heshiiskaasu heshiis khaldan buu ahaa maadaama uu heshiis siyaasadeed uu ahaa wax lagala doono baarlamaanka dee ma jirin baarlamaanka had iyo goor waxaa la geeyaa heshiisyada caalamiga ah iyo wixii ku saabsan dastuurka marka mar hadduuba heshiis siyaasadeed ahaa waxay ahayd dee inay heshiiskooda siyaasadeed dhamaystaan adigu macnashida wataca baarlamaankii baa la geeyey waa taaso waxba waa ka soo bixi waayeen markay wax ka soo bixi waayeenna beesha caalamku iyo iskuulta konsulku waa kuwa qoraalka soo saaray caawa waxaan maqlayaa in lagu heshiiyey koob iyo konton inay odayaashii soo xulaan waxaan kaloo aan maqlayaa in xasan sheekh maxamuud madaxweynuhu laba arrimood oo uu soo dhigay miiska dib ula noqday midi markii horeba heshiiska kuma jirin in sideed xubnoodna siiyo muqdisho markaa sideeddaa xubnood in four point fiveka lagu qaybsanayo iyo in qolada xamar degtaa qaadanayso waa arrin kale oo aynu ogaan doono arrintaa gaashaanka waxaa ku dhuftay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid wuxuuna yidhi wixii madasha ka soo baxay ee ku qoran qoraalkan uun baynu ka wada hadli karaynaa nimankaa xildhibaanada ee guddiga ee daaroodka ku jirina iyana sidaa si legme gaashaanka ugu dhufteen adigu calaa kulli xaal madaxweynuhu wuxuu dib ula noqday oo uu yidhi madashii baan dib kula noqonayaa laba qodob qodobkaa ah in sideed xildhibaan la siiyo aqalka sare ah magaalada muqdisho iyo ah in aqalkii sare lasoo hormariyo ayaa heshiiska ku qorayd marka aqalkii sarena dib buu madasha ugula noqonayaa sideeddaa xubnoodna wuxuu dib ugula noqonayaa madasha oo aan awal heshiiskii ku jirin
waayahay arrimihii ay ku heshiiyeen dowladda federaalka iyo puntland oo ahayd iyaga laftigooda inay xildhibaanada soo soocayaan iyaga laftigooda gobolka sool iyo sanaag iyaga xaggaa lagu daray iyaga laftigooda magaashaankaa lagu dhuftay ilaa imika baan ku idhi heshiiskii heshiiskii ay ahayd heshiiska siyaasadeed waxay ahayd baan ku idhi in siyaasad ay ku dhammaystaan nimankii siyaasadda galay ma aana yeelina waxay yidhaahdeen baarlamaanku ha indoos-gareeye ha loo gudbiyo baarlamaankiina qabaayid buu kala noqday oo qolo walba maslaxadeedii bay ka dhex arki weyday oo reerkas reer baydhaba waxay yidhaahdeen ma fadow qolyaha kale ee daaroodna waxay yidhaahdeen xaggaad ka keenteen sideed xildhibaan muqdisho ha la siiyo bacdashida wataca saacaddaa labadii habeennimo ah bay isku gaadheen wuxuu madaxweynuhu markaa yidhi madashii oo saa dambe qabsoon doonta meeshii caalamkuna iman doono ayaan kula noqonayaa sideedda xobnood ee muqdisho aan u rabo iyo aqalkii sare ee markii hore heshiiska ku qoraa in lasoo hormariyo marka waxaad moodaa madaxweynuhu inuu sideeddii xubnood iyo aqalkii isku xidhay oo haddii sideedda xubnood madashu ay u ogolaatana aqalkii sare lasoo hormarinayo haddii ay ka diidana dee waa tabhayow lagaa tabhaye
cali ma malanaysaa in puntland laftigeeda khiyaamo halkaa lagaga dhuftay oo aanay waxba usoo socon mar haddiiba ay weli ay ku jirto in loo sii gudbiyey xildhibaanadii miyaysan ahayn dowladda federaalka ahi dowladdiimay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ay diidan yihiin waxyaalaha ay puntland ka soo saxeixdeen ay rabaan inay usii gudbiyaan dhinaca iyo baarlamaanka si gaashaanka loogu dhufto
iminka waxaa muuqata in ra-iisal baarlamaanku iyo madaxweynuhu ay meel wax u wada wataan oo ay isku mid yihiin qoladaa puntlandna carabtu waxay tidhahdaa ashahar baydii qudaama albeyt bishu bisha bishu aqalka hortiisay iman doontaa marka haddii la khiyaameeye iyo haddii aan la khiyaameyn baa ninkii ruugga iska dhuftaa isagoo dhutiye ee maalmaha soo socdaynu dhowraynaa
waayahay markaa siyaasi ahaan adigu markii laftigeedu aada eegtid ma u malaynaysaa inay wax ka soo baxayaan
waa khasab bay uga soo baxayaan oo security consolkiibaa saa dambe imanaya security consolkuna maha caruur caruur aan lala cayaarin baa jirta mustaqbalkii soomaaliyeed ayaa halkaa ku xidhan laba mid bay noqonaysaa dalka in new colonism mustacmarad cusub la geliyo oo la yidhaahdo dadkani waa xoolo aan ismaamuli karayn iyo in wixii lagu heshiiyey ay fulaan iyadana maalmaha dow ee security consolku yimaado baynu ogaan doonaa baytalqasiidkeeda
waayahay cali ma malanaysaa soomaaliya laftigoodu inay iswada khiyaameynayaan hadda gobollada sool iyo sanaag waxaa ku dhegan garowga oo la xildhibaanadeeda ayaan soo soocayna garowga waxaa kusii dhegan magaalada xamar miyaysan ahayn iyadu inay isku wada dhedhegan yihiin
adeer way isku wada dhegan yihiin oo daaroodku inuu minority yahay nibasha sigistii baan ka sheegay waxaana kaga sheegay shirkii turkiga waataan idhi ee sool iyo sanaag waa inay puntland ogolaataa maamul bal inta ay ka daalayaan ama ay ka dhergayaan waa ka dor sugaynaa laakiin sida aad sheegtay baa saxa dadku hadduu iskhiyaamaynayo oo isku dhegan yahay oo dabada ishaysto wax faa'iida oo kasoo kordhaysa ma jirto mid baan caawa kuugu bushaaraynayaa daarood waa minority caasimadii koowaad waa laga haystaa caasimadii labaadna waa laga haystaa iyaguna way kala dhaqaaqeen qof qof rabaa ma jiro midhkaa caawa ku bushaarayso cali daacuunna ha ahaatee caawa ciduu rabaa ma jirto
waayahay arrimaha hadda aad ka soo cusboonaaday adigu gobolka aad ka soo jeedid ay hadda ku dhawaaqeen inay dowlad goboleed yihiin ilaa iyo madaxweyne ay magacaabeen ma u malanaysaa xilligii saxda ahaa inay magacaabeen maxaase akrintaa fikrada oo ka qabtaa
niyow aniga waa ii afkiina weeye waa ii afkiina meel lagu shiray ma maqal shir la iigu yeedhay ma ogi magaca shirka ma aqaan warkaa idinkaan hadda idinka hayaa berri markuu waagu ii beryaan baadi doonayaa idanka ilaahaygii waraysiga dambe ayaan dabadeedna idinku qancin doonaa laakiin xogogaan ma ahi ma ahi xogogaan
waayahay sidaa aanu ognahay oo sheegay cali faatax maantana uu ka warramay madasha sigisi isagaa wuxuu yahay madaxweynaha uu ku magacaabay inay yihiin north east marka adigu haddii ayba dhacdo sidee fikrada aad ka haysataa ama maxaa soo malanaysaa xilligan ayaa keenay inay ku dhawaaqaan dowlad goboleed
dee xaggee cali cali cali cali faatax horta xagguu joogaa waxaa laga soo xidhay magaalada kenya waddanka kenya nairobi dee horta adeer waxaan ku idhi waxa aan hubsado mash ma madaxweyne warsangeliba ma madaxweyne moorasaantaa ma madaxweyne maxamuud hartiyaba ma madaxweyne waqooyiga bariga sanaagba haddaad igu tiraahdo waqooyiga bariga sanaag cabdiraxmiin nimanka la yidhaahdo waa bariga sanaag habar yooriso muuse ismaaciili waa beriga sanaag jahayna waa beriga sanaag horta waa inaan macluumaad helaa anigu hebel baa madaxweyne noqday cira iga soo saartay reer hebel baa maamul samaystay cira iga soo saartay nimankaa maxamuud harti ee laasqone dega inay maamul samaystaan hambalyo waan oggolahay laakiin magicii siday u sameeyeen yaa ka soo qayb galay yaa is-sharaxay yaa ninka isla sharaxay waxaasoo dhan xogogaan uma ihi anigu siyaasaddaa weyn baan ku mashquulay oo cimrigaygiiba cagaha ka dejisay markaa warkaasu waa iidin iminka eh wal waan hubsan doonaa sida wax u jiraan calina waanu is aragnaayo waxbaba iima uu sheegin
waayahay marka gebagabadii maxaad siyaasadda soomaaliya doorashooyinka qaab caynkeya ku imanaya ma guriga saraa la horraysiinaya mise guriga dhexe qaab caynkeya ayaa loo soo dooran doonaa doorashooyinka baarlamaan ay ka dhici doonaan siday kula tahay fikrad ahaan siyaasi daacuun
adeer soomaaliya xabaashii siyaasadday ku jirtaa ilaahay baan ka baryaa inuu ka soo saaro xasan sheekh maxamuud very clever weeye delay tactic buu samaynayaa waktiguu dilayaa waktiga marka doorashadu ay soo dhawaatana boqol iyo shan iyo soddonkii oday unbaa iska geli doona gaalada tan laguu sheegaye beesha lixaad aan ku sheegayna haddii iminka aanay xakamayn oo aanay iyadu gacanta broseska aanay ku dhigin waxa socdoo dhamme aniga agtayda waa shimbirayow heesa hees wanaagsan heesa
waa yahay n mar labaad iyo mar saddexaad n cali maxamed axmed cali daacuun aada iyo aad ayaanu kugu mahad celinaynaa halka aad nagala socoteen aa waraysigan ka dhegaysanayseen waa madasha sirisi anigoo yaasiin ducaala waxaan isla tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu